أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo talaada ah taariikhduna waxay ku beegan tahay toddoba-iyo tobanka bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqolixyo afartanka hijri ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu waaweyn weerar qorshaysan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayaadka baay iyo bakool taliska kufaarta afrikaanta ayaa sheegay in ay soo gabagabeeyeen wejiga saddexaad ee saarista ciidamadooda duulaanka ku jooga dalkeenna muslimka ah ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya ayaa eedeyn kulul u jeediyey murtad axmed madoobe xilli uu sii xoogaysanayo khilaafaadka ka dhex taagan kooxda riddada iyo jubbaland beesha ansaarta ah ee hadame ayaa caleema saaratay suldaanka guud ee beeshaas kadib munaasabad ka dhacday magaalada buurdhuxulleh ee wilaayada bakool dagaallo culus oo u dhexeeya jabhadda faano iyo askarta dowladda xabashida itoobiya ayaa waxa ay ka dhaceen deegaanno dhaca waqooyiga dalka itoobiya munaasabad lagu soo gabagabaynayay waxbarashada mu'asasada athaqaafa ayaa ka dhacday deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada gado أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن intaas waxay ahayn dhegaystayaal qodobadii wararkeenna kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba qodobadaas warkeenna oo dhammaystiran weeraro qorshaysan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayaadka baay iyo bakool warkan waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed howlgalladana oo isugu jira dagaallo culus waxyaabeenkii xalay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xeryo iyo saldhigyada kufaarta iyo murtadiintu kaga sugan yihiin degmooyin ka tirsan wilaayaadka bakool iyo baay ee wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada dinsoor oo ka mid ah goobaha xabashida duulaanka kaga sugan tahay wilaayada islaamiga ee baay sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu xalay weerareen xerada murtadiinta maayafuulka ee magaalada baydhabo dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada caalbarde waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona dhawaqa rasaasta dagaalka si aada looga maqlay deegaano ka fog degmadaasi isla baay waxay ciidamada mujaahidiintu xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee degmada waajid geesiyada tawxiidka ayaa har iyo habeenba fuliyo weeraro kala duwan oo lagu naagfeenayo cadowga allah ee duulaanka kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta
shukran akhoona yaasir dhanka kale war hadda ku soo dhacay warqabadka idaacadda andalus waxa uu sheegayaa howlgal ay mujaahidiintu ka fuliyeen degmada hilwaa ee magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ee loo yaqaano bolis melataro waxaana laga soo qanimaystay laba qori oo ay siteen taliska kufaarta afrikaanta ayaa sheegay in ay soo gabagabeeyeen wejiga saddexaad ee saarista ciidamadooda duulaanka ku jooga dalka soomaaliya walaalkeen marwaan maxamed ayaa warkaas inoo haya waxaa loogu yeeri ururka midowda afrika ayaa sheegay inay soo gebagabeeyeen mid ka mid ahaa marxaladihii ugu dambeeyey ee ciidamada shisheeye looga saarayay dalka soomaaliya maxmed amiin asuweyf oo ah ergeyga midowda afrika u qaabilsan soomaaliya ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inay soo afjareen wejiga saddexaad ee lagu dhimayey ciidamada soo duulayaasha ah ee loo yaqaan atmisa war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ciidan gaaraya saddex kun oo askari laga saaray soomaaliya isla markaana uu soo dhow yahay wakhtiga lasoo gabagabeynayo waxaa loogu yeero howlgalka kumeel gaarka ah ee atmisa markii saddexda kun ee ciidamada afrikaanta laga saaray soomaaliya ay tirada ciidamada shisheeye noqdeen ku dhowaad kow iyo toban kun iyo lix boqol oo askari marka laga reebo ciidamada xabashada etoobiya oo iyagoo tobanaan kun ah ku sugan gobollada baay bakool gado iyo hiiraanna bilihii lasoo dhaafay ayay ciidamada shisheeyaha kenya iyo etoobiya ka gureen deegaano ay ka mid yihiin kudha maxaas iyo cabdalla biroo leh arrimahan ayaa imaanaya xilli uu weli khilaaf ka taagan yahay dhismaha isbahaysiga afrikaanta ee yusam kaasoo aan ilaa iyo hadda laisku raacin dowladaha ka mid noqonayo cidda dusha u ridinaysa qarashka ku baxaya isbeddelka maamul ee ku yimid dalka maraykanka iyo khilaafka u dhexeeya dowladaha geeska afrika ayaa la rumaysan yahay inuu ceel kusii ridayo radadii laga qabay in la howlgeliyo isbahaysi cusub oo afrikaan ahaa shukran akhoona marwaan ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya ayaa eedeyn kulul u jeediyey murtad axmed madoobe xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada iyo jubbaland walaalkeen abushayba ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya murtad xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha kooxda riddada ayaa weerar afka ah ku qaaday axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka riddada jubbaland kaasoo markii horeba sabab u ah inuu ra-iisul wasaare noqdo murtad xamse cabdi barre murtadkan waxa uu sheegay in doorashada ka socota magaalada kismaayo ay tahay mid sharci darro ah aysan aqbali doonin wixii ka soo baxo gebi ahaanba axmed madoobe ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu ka baxay dhammaan heshiisyadii uu la galay kooxdii riddada ee xasan garguurta uu hogaamiyo waxa uu sheegay xamse cabdi barre inuu axmed madoobe doonayo inuu mar kale isku doorto madaxa maamulka riddada jubbaland taasina ay sharci darro tahay madaxweynaha waxaa u furan oo keliya u bannaan inuu laba jeer xilka qabto labadii jeer iyo in ka badanna waa dhammaatay sidaa darteed madaxweynuhu ma haysto wax sharciyad ah iyo wax maandayd ah oo uu ku maamulo doorasho iyo dal midna broseeska kismaayo ka socda ee madaxweynuhu wado waa sharci darro waxa ka dhashaana waa sharci darro hal xaaraanihina niriir xaaraana ma dhasho mana la aqbali karo waxaan ugu baaqayaa dadka reer jubbaland in ay tashadaan kana tashadaan sidii uusan u dhici lahayn firaaq siyaasiya ciidamada amniga ee kala duwan waxaan ugu baaqayaa inay ka fogaadaan siyaasadda si professionalana ay shaqadooda u qabsadaan difaacaan dalka walaalkay waxaan ugu baaqayaa inuusan ciidamada marna u adeegsan arrimaha siyaasadda waana dembi aan laysooga hadhi doonin hadday dhacdo waxayna keeni doontaa hadday dhacdo burbur ku yimaada ciidamada muhiimka ah ee muddada dheer la soo dhisayay weerarka iyo weerar celinta ay isku hayaan kooxda riddada iyo murtad axmed madoobe maamulkiisa ayaa imaanaya xili faraha uu ka baxay khilaafka ka dhexeeya labadaasi dhinac taasoo salka ku haysa arrimaha waxay ugu yeereen doorashooyinka dhowaan ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha kooxda riddada oo uu isku dayay inuu aado magaalada kismaayo balse uu si adag kaga diiday murtad axmed madoobe waxaa jirta cabsi xooggan oo ku aadan in maleeshaadka murtadiinta ee kala taageersan kooxda riddada iyo axmed madoobe ee ku wada sugan kismaayo qaybo ka mid ah magaalooyinka afmadow iyo dhoobley ay isku dhacaan taasoo iminkaba saansaankeeda la dareemayo shukran akhuuna abushayba beesha ansaartay hadame ayaa caleema saaratay suldaan guud oo beeshaas ay yeelato kadib munaasabad ka dhacday magaalada buurdhuxulle ee wilaayada bakool walaalkeen caliyare ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya munaasabadan lagu caleema saarayay suldaanka guud ee beesha ansaarta ah ee hadame suldaan maxamed xasan cabdi aadan bunow ayaa ka dhacday magaalada buurdhuxulle ee wilaayada bakool waxaana kasoo qeybgalay wafuud kala duwan oo isaga kala yimid qaar ka mida wilaayaadka dalka waxay ahayd munaasabad heer sare ah quruxda goobta lagu qabtay aragti mooye aan hadal lagu soo koobi karin marti sharafta kasoo qeyb gashay xafladan oo isaga kala yimid wilaayaadka gedo jubbada hoose shabeellada hoose baay hiiraan iyo bakool ayaa ka koobnaa culimo mas-uuliyiin salaadiin ugaasyo ganacsato iyo qeybaha kala duwan ee bulshada idaacadda islaamiga al andulus oo goobjoog ahayd munaasabadda waxay dhankeeda tabin ku sameynaysay xafladda iyadoo waraysiyo gaargaara la yeelatay qaar ka mid ah kasoo qeybgalayaasha dadka aanu la kulanay misena inala wadaagay dareenkooda waxaa ka mid ah wulaada wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo jubbada hoose
jasaak allahu khayran maanta dareenkayga iyo si farxadda oo faraxsanna maybaa laka qiyaaso kore lankii ratagii aan roranaayay oo alaabada aan saaranaayeenoo ku dhumay kabacda intii walaan iifaday oo aan kooyre kabacda array ana mayba ahaha ilaahagaa wa aha adin addoonka eta liajli farhi dartiye maanta farxadda inuuna hayto waan la qiyaasa karo meel marahayto jasaak allahu khayran baarakallah fiik waa xaflad marka ka duwan xafalaadkii aan arki jirnay wayna wadataa tusaalaheeda waa xaflad muwaafaqo fara badan ay ka muuqato waa xaflad siday u dhacday iyo meeshay ka dhacdayba tusaale gooni ah mudan aan u malaynaya dadku inay ka arki doonaan iclaanka iyo ama baraha meelaha la iska daawado waxyaabaha marka oo miisada gaarku ah ay leedahay waxaa ka mid ah dadka oo dhan baa faraxsan yacni waad arkaysa dadka xafladda ka hadlayey sababtana waxaa weeye qoyska ama qabiilada iskale xafladdan dhigatay ayaa dadka soomaaliyeed qalbiyadooda meel gooni ah kaga qoran waxa ay goonida la tahayna taas wey macna marka bahal aad weyn baahid xaflad aan aad ugu faraxsannahay baahid maasha allah sidoo kale qaar ka mid a golaha nuqabada wilayaadka islaamiga ee kasoo qayb galay munaasabadan ayaa dhankooda ka dareen dhiibtay xafladan marka wax la koobi karo ama wax maskaxdayda ku jiray ma aha wax aan qiyaasi karana ma aha farxaddu aaday u weyn tahay suldaanka la doortay intii la dooran hayey ama qabanqaabadiisa lagu jiray xilligii uu magaciisu soo baxay waa joogay xagga hoolka de quruxdiisa waad aragtaa oo adigaaba goobjoog u ah farxaddana lama soo koobi karo boqol kiiba boqol waxay nooga dhigan tahay in eh, dhaqanka soomaaliyeed guud ahaan ay maanta la duubayeen ama ay duubanayeen eh, nin hoggaan guud ay duubanaya lama tahay aan dhihi karaa marka barnaamijka wuxuu yahay barnaamij aan ku faraxsannahay waa kuwaas waa ku rayaaqnay waa soo dhoweynayna waa hambalaynaynaa marka way taagmaysaa insha allahu tacaala walaalaha ansaarta halena jazaakum allahu khayran dadaalkii iyo juhdigood bas ajalla idinka siiyo waxaan u nimidna inaan maanta idin tusino qulubta in idin furan tahay aan u nimid ayay tahay insha allah taala intaas ayaan leenahay waa xaflad nooci ah waa ku faraxsannahay ilahayna raallah ka noqo insha allahu tacaala waxa ay kuru allah u haysiiyo waxyaabaha eedha iyo jiididi may ku mid ah kolley bakool ama bariga afrika goobaha ka noolay anti xilakaayna madan rooley rubacagarna dhumta haddii ada fiirada dadka ku qeyb galay oo guud ahaan wufuudda kala duwan dhiiqadan hata marahayd oo roob qubadaw xillo roobeed la roog haddiiba eelku kooy gobolladii kala duwan oo bariga afrika muslimiinta walaayaadka antiiba webi kumaa wara annar walahayn in laku kooy oo lankooy oo lahaskula qiib gala haddii walaayata haddii malaaqyo eyin haddii culmo eyin lahaskula qiib gala waxyaabaha aan inka farxad badan muslimiinta midnimadii aan dareemaa ku mid ato horta dadka oo safarka dheer ha galaya kumid hay aan bulu fulaayo ha ku kictimi safarkay miilaa ha ku bilaawdi een markii jidkaha maraay dhiiga iyo roob walbadan ah la kulmi laakiin kala hilmaami walaan hadda aragay runtii oo xafladda madeen aragay runtii hoolka iyo qaabka diyaargarowga iyo wufuudda iyo runtii ee, milan runtii wala qiyaasi karo oo hadda ama siduu un ero korna ma jartooba waayo xafladda xaflad eed iyo geeman lew safarka kaana xataa kala hilmaagni dhiigadii daalkii wal daal eelan dareena wal la dareemay mila xafladdan xaflad lamid ee runtii mahayn un waxaan halkan u nimaadnay aanan dhowr boqol oo kilomitir hiiraan aan ugu imaadnay inan walaalka een, maxamed xasan cabdi aadan oo loo yaqaano bunow een, inaan la qaybsanno farxadda aanan ugu tahniyadayno mar labaad mar saddexaad waxaan u tahniyadaynaynaa walaalkaasi shaqada cusub een, maciise ayaan nahay safkeennana ayuu ka mid yahay biidni illaahi ilbaari intii ay socotay munaasabadda golaha nuqabada wilaayadii hiiraan ayaa suldaanka cusub ee beesha hadame guddoonsiiyey hadiyad khaas ah taas oo uu gacantiisa ku dhiibay ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaaska beesha gaaljecel isaga ayaana inooga sheekeynaya waxay ka koobneyd hadiyaddaasi bismillaah jazaak allahu khayran Ee, hadiyadda ee, waxay ahayd hadiyadda aan ugu talagalnay walaalaheen annagoo raalli ka ah kuna faraxsan si niyadda ay walaalnimaa ugu nimid Ee, iyadoo la wada dhashay oo ehel la wada yahay oo dadka soomaaliyeed aysan kala dhicin maca daalik haddana walaalahan ee, quluubteenna ay u furan tahay ee, waxaan u keenay hadiyad ay ugu weyn tahay hal geel ah ama haddee marka afka mayga la yidhaahdo gaal waa ma- haa, marka neef kaasaan keennay iyo kitaab qur-aan ah iyo kitaab fiqi ah oo mulaqasul fiqi la yidhaahdo oo macaasir ah ayaan keennay iyo hadiyad kaleento oo boorso ku jirtay oo iyadana qaali ahna waa wadnay oo waa ku wareejinay waa u qarinay ilahina waxaan weydiinayna insha allah taala xiluu kala garab galo
dagaallo culus oo u dhexeeya jabhadda faano iyo askarta dowladda xabashida itoobiya ayaa ka dhacay deegaano dhaca waqooyiga dalka itoobiya walaalkan xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya dagaallo culus oo u dhexeeya kooxaha hubeysan ee amxaarada iyo kuwa ciidanka saliibyadda itoobiya ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka socdo deegaano ka tirsan gobolka amxaarada sida laga soo wariyey warbaahinta ku hadashay afka amxaarada ayaa sidoo kale sheegtay in dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay hareeraha magaalada ankobar oo in ka yar boqol kilomitir u jirta magaalo madaxda dalka itoobiya ee adisababa iyadoona faano ay sheegtay inay qarka u saaran tahay inay la wareegto magaaladan oo mar ahayd magaalo madaxdii boqorkii xabashida ee milinig weli wax wara kama uusan soo bixin dowladda silibiyadda ee itoobiya oo ku saabsan dagaaladan saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka amxaarada welina lama oga khasaaraha ka dhashay dagaaladan xaaladda dalka itoobiya ayaa marba marka ka dambeysa kasii daraysa waxayna dagaaladan kusii fidayaan dhul hor leh shukran akhuuna abu xasaan ugu dambayntiina munaasabad lagu soo gabagabaynayay waxbarashada mu'asasada athaqaafa ayaa ka dhacday deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada gedo faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen cazaam carafaat munaasabadan ballaaran oo lagu soo xiriyey mu'asasada athaqaafa litacliim alxirif oo maktabka tarbiyada tacliinta uu ka hirgeliyay deegaanka tuulo barwaaqo ayaa waxay ka dhacday gudaha deegaankaas mu'asasadan ayaa waxaa wax ku baranayay dumarka deegaanka tuulo barwaaqo kaas ay ku baranayeen xirfado kala duwan oo ah harqaanka iyo cillaansaarka ugu horeyn waxaa maraaxiisha ay soo martay mu'asasada ka warbixiyey maamulaha mu'asasada munaasabadda maanta meeshaan u fadhino waa xalfad qalinjebin ay ku qalinjebin yaan arday soo bartay mu'asasatu thaqaafa xirfadaheedii kala duwan laba qaybood oo ka mid ah qaybta koowaad oo ah qaybta cilaansaarka iyo qaybta labaad oo ah qaybta harqaanka taasoo ay soo kala baranayeen laba muddo muddo lix bilood ah iyo muddo saddex bilood ah xarqaanka waxay baranahayeen muddo lix bilood ah waxayna kusoo kala barteen naqshado kala duwan oo aad iyo aad u qurux badan midda kale mu'asasada waxyaabaha ay u furan tahay mu'asasada waxqabadkeeda waxaa ka mid ah inay u taagan tahay haqabtirka bulshada baahiyaasheeda daruuriga ah sidoo kale waxaa xafladda ka hadlay guddoomiyaha golaha dhaqanka naqiib ibraahin maxamed cigaal dadaalka hadda maanta la sameeyey oo maaragtay meeshan ka muuqdo waa baahi loo baahnaa oo bulshadu ay u baahnayd cid kasta oo maaragtay ka qayb qaadatayna jazaakumullahu khayr baan leenahay wixii meeshaas laga bartay gabdhihii bartay waxaan leenahay dhinaca harqaanka iyo dhinaca kale oo cilaansaarka labadaba dee adinkana ilaahay subxaana watacaalaagii idin baray ku mahdiya saad wax ugu barateenna wax ugu qabsada ummaddana uga faa'iideeya intay socotay munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay waxgaradka deegaanka tuulabarwaaqo waxaa weeye xirfadda xirfad aad iyo aad loogu baahnaa weeyo xirfad waxaan leeyahay qiiro leh waxaan u malaynayaa waa jircay iyo waxay ga kacayso farxad darteed waxaa waayo aad iyo aad ayaan arrintan usoo dhoweynaynaa haddaan nahay bey-ada tuulo barwaaqo waxaa weeye xirfaddan xirfad loo baahnaa ee dadkii gabdhihii dumarka ahaa ee guryahooda joogay ilaahay baa mahad iskale guryahoodii suuqa ma soo aadahayaan guryahoodii ayay dharkoodii dharkii carruurta kuwii goglahooda firaashka ay ku quruxsanayaan ilaahay baa mahad iskaleh wilaayadanada inay arrintan mar labaad noogu soo celiso ugu dambayntii waxaa gabdhihii loo soo xirayay mu'asasada thaqaafa ee kaalimaha hore ka galay la guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan ardayda koowaad magaceeda waxaa la yidhaahdaa abshiro axmed dubad darajada ay keentayna waa boqol kiiba boqol jawaa-ista ama abaalmarinta ay heshay lambar kow shahaadada takharuj oo loo yaqaano shahaadada qalanjibinta lambarka labaad xarqaan oo loo yaqaano bonam jaa-isada saddexaad ama abaalmarinta saddexaad waxay heshay lacag dhan soddon dollar baaraka allahu fiiha almarkas athaani ama martabada labaad waxaa ku jiro gabadha la yidhaahdo faadima cabdi yarow waxayna ku guulaysatay shahaadada takharuj oo loo yaqaano shahaadada qalinjibinta iyo harqaan iyo lacag dhan labaatan doolar shahaadadeed ha qaadato darajada ay keentayna waa boqol kiiba sagaashan iyo sagaal haddana waxaan u gudgeli doonaa ardadii kaalmaha ugu horey ka galay qaybtii cilaansaarka ardayda ugu horeydo faadimo xasan xusein waxayna keentay boqol kiiba sagaashan iyo sideed abaalmarinta ay heshana waxaa weeye shahaadada qalinjibinta dahab insha allahu tacaala ayadaa abaalmarinta ayay heshay ardayda labaad oo qaybta cilaanka kaalinta labaad ka gashay zaynab cabdiraxmaan waxayna keentay darajada ah boqolkiiba siddeetan iyo shan jawaaista ay heshay ama abaalmarinta ay heshayna waa shahaadada qalinjibinta iyo lacag boqol dollar ah mu'asasada thaqaafa ayaa waxaa qaybteedii koowaad horey looga furay degmada ceelcad ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo mahadsanid cazaam warbixintiisaas dhegaystayaal waxay u dambeysay warkeennii subaxnimo saakay tan iyo kulantideena dambe warkan lamida intaanu ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa ونعم النصير